إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan tahriibayaal isugu jira soomaali iyo etoobiyan oo lagu haystay dalka koonfur afrika ayaa ka baxsaday kooxihii gacanta ku hayay ganacsatada suuqa xamar weyne ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in sannadkan uu jiro hoos u dhac la xidhiira xagga u diyaargarowga ciidda maamulka la baxay somalilan ayaa si kulul uga hadlay qorshaha uu xasan sheekh maraykanka ugu soo bandhigay in uu ku wareejinayo dekado ay berbere ka mid tahay beelaha garre iyo shanta caleemood ayaa geel iyo deeq kale ku wareejiyey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoo haweenka toorotorow iyo farsooley iyaguna deeq kale ciidanka ay gaarsiiyeen dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa muujinaya rajadooda ku aaddan in laga dulqaado dhibaatada ay ku hayso dowladda federaalka xilli ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay la wareegeen qaybo badan oo ka mid ah shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose siyaasi ayaa sheegay in awood aanan looga adkaa karin xarakada shabaabulmujaahidiin isagoo tilmaamay in shisheeyuhu aysan degganaansho la rabin ummadda soomaaliyeed haweenka ku nool qaybo ka mid ah gobolka bakool ayaa hadiyado ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kooxda t b l f ayaa diiday hindiso uu abiye axmed u soo bandhigay dadka ku dhaqan gobolka tigreega warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan in ka badan labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo uu ruushku ku garaacay bariga yukrain
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin sabti ah taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad sannadda labada kun shan iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan tahriibayaal isugu jira soomaali iyo etoobiyaan oo lagu haystay dalka koonfur afrika ayaa ka baxsaday kooxihii gacanta ku hayay warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena farxaan cali cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay in ka badan konton tahriibayaal isugu jira soomaali iyo etoobiyaan ayaa waxa ay ka baxsadeen guri lagu haystay oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika mar qura ayaa dadkan lagu arkay waddooyinka ku yaala xaafadaha ka tirsan magaalada johannesburg waxaana qaarkood gacanta ku dhigay ciidamada booliska ee dalka koonfur afrika kuwaas oo sheegay inay baarayaan kiiskan ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga muddada ay dadkan oo ay carruur ku jiraan lagu haystay guriga ku yaala dalka koonfur afrika waxaana wariyayaal booqday goobta ay sheegeen inay ku arkeen in dadka xidhan ay ahaayeen kuwo nolol xun ku jiray waxaan markii hore maqalnay qaylo waxaan sidoo kale aragnay muraayado jaban iyo dad si deg deg ah u cararaya waddooyinka oo qaarkood dharla'aan yihiin qaar kalena ruyti ay gacanta ku sitaan ayuu yidhi qof ka mid ah ilaalada deegaanka dhacdooyinka noocaana ayaanan ahayn mid ugub ku ah amaba ku cusub dalkan iyadoo falkan uu ku soo aadayo horaantii bishan janaayo ee sannadkan ay mid la mid ah tan oo kale ka dhacday isla xaafadan kadib markii ku dhowaad labaatan etoobiyaan ah laga soo badbaadiyey guri la sheegay in lagu haystay si kastaba dad ka soo kala jeeda waddamo dhowr ah oo ay ku jiraan soomaali ayaa siyaabo kala duwan ugu xirxiran xabsiyada dalalka caalamka kuwa oo wajahaya xaalad nololeed aad u liidata haddaba waddanka ugu badan ee ay dadkan dhibaatada xooggan kala kulmaan ayaa ah dalka liibiya oo dhaca waqooyiga qaaradda afrika dhowaan ayay ahayd mar soomaali badan oo tiradoodu gaarayso boqol afartan iyo shan qof laga soo badbaadiyey liibiya kuwaas oo dhibaatooyin daran ku wajahayay xabsiyo ku yaala dalkaasi ganacsatada suuqa xamar weyne ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in sannadkan uu jiro hoos u dhac la xidhiira xagga u diyaargarowga ciidda sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena haashim cabdinaasir ganacsatada waxay sheegeen inay dareemayaan dhaqaale yaraan ka jirta magaalada muqdisho maadaama dharkii ay ugu talagaleen inay ciidda iibiyaan oo weli agtooda yaallo mid ka mid a ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka sheekeeyay xaaladda ganacsi ee suuqa xamarweyne lacagtiniyo meel la geeyey waa la yaabanahaba ma dabaqyaa lagu dhisaa meel la geeyey ma waa fahmi weynaba saaxiib wallahi sanadkan suuqleeda nin aan cabaadayn horta male ilaahay dee laga baqo nin walba wuxuu yidhi niyoo dharka carruurtuu nagu haray niyoo sanadkan suuqa waa u jeedin suuqii qabbacda iyo cariiriga maahan waddanka lacag la'aan inay ka jirtaan dareemaha xoogaa waddanka dhaqaalihiisa iyo xoogaa waxbaa ka jiraan u malaynaa xoogaa waddooyinka xamarweyne haddaan nahayna waddooyinka xoogaa cariiri cariiri waxyaaba ka dareemaynaa saasay tahayna alxamdulilah suuq waa noo roon yahay sidaan hadda aa u jeedin dharkii ayuu nooc waa haynaa marka dadkiina xoogaa way yar yihiin marka alxamdulilah waa rajada inay san ka fiicnaa doontaan u malaynaa insha allah
hoos u dhaca ku yimid ganacsiga magaalada muqdisho ayaa loo aanaynayaa sida dadka qaar ay sheegayaan dhibaatooyin kala duwan oo ka imaanaya dhanka dowladda federaalka waxaana culaysyada ah dowladda federaalka oo ku hayso dadka ku nool magaalada muqdisho ka mid a lacaga xaddhaaf ah oo lagu soo rogay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana intaa dheer dhulboobka iyo barakacinta taas oo saamayn ballaaran ku yeelatay nolosha dadkii ku noolaa magaalada caqabadaha reer muqdisho ay dowladda federaalka oo ku hayso waxaa sidoo kale ka mid ah waddooyinka muhiimka u ahaa isku socodka bulshada iyo ganacsiga oo dhagxaan lagu jaray taabedelkeeda dadka ku nool walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si weyn looga dareemayey maalmihii lasoo dhaafay diyaargarowga ciidda waxaana goobo ganacsi oo ku yaala magaalada kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose oo aan xala booqday laga dareemaya saxmad ballaaran oo ku aadan diyaargarowga ciidda waxaana indhahaygu qabanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ah oo ku mashquulsan iibsashada dharkii ciidda
maamulka la baxay somalilan ayaa si kulul uga hadlay qorshaha uu xasan sheekh maraykanka ugu soo bandhigay inuu ku wareejinayo dekado ay berbere ka mid tahay zakariya cumar ayaa tafaasiil warkaasi ku saabsan la diyaar ah iyadoo maalintii shalay si qarsoodi ah warbaahinta loogu soo dusiyey warqad uu qoray xasan sheekh maxamuud oo ku socota madaxweynaha maraykanka donald trump taas oo uu ku sheegayo inuu diyaar u yahay in qaybo ka mid ah soomaaliya uu ku wareejiyo maraykanka ayaa waxaa arrintaasi si adag uga hadlay maamulka la baxay somalilan warqadda uu xasan sheekh u diray trump ayaa waxaa ku qornaa inuu diyaar u yahay in maraykanka uu siiyo dekadaha berbera iyo boosaaso oo ay ka kala arrimiyaan maamulada la baxay puntland iyo somalilan waxaana warqadda oo ku qorneyd luqadda ingilishka loo diray aqalka cad ee maraykanka wasiirka arrimaha dibadda maamulka la baxay somalilan ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan daahir aadan ayaa si kulul uga hor yimid warka xasan sheekh qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa uu ku sheegay in tallaabadani ay muujinayso fashilka iyo xaaladda quusta ah ay wajahayso dowladda federaalka kani waa iskuday quus ah iyo marin habaabin ay isku dayayso dowladda federaalka ah ee fashilantay waa astaana muujinaysa maamul musuq maasuqa ku dhisan oo ku jira rafadkii ugu dambeeyey ma jirto tallaabo ay qaadi karaan oo ay ku joojin karaan aqoonsiga socdo ee somalilan ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan dowladda maraykanka ayaa dhankeeda ilaa iyo hadda aan si rasmi ah uga hadlin soo jeedinta xasan sheekh maxamuud waxaana muuqata in warqadda ay iyaga u dusiyeen warbaahinta reer galbeedka si loo fadeexeeyo xasan sheekh maxamuud oo wajahaya xaalado cakiran kadib weeraro ballaaran oo uu kala kulmay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uul hore oo ameerikaan ah ayaa qoraal uu soo dhigay baraha internetka waxa uu doqon ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud isagoona sheegay inuu ku gorgortamayo dhul aanun isagu maamulin biribam oo ahaa ergeygii hore ee maraykanka u qaabilsanaa geeska afrika ayaa wuxuu yidhi wuxuu u malaynayaa inuu maraykanku doqon yahay oo uu u soo bandhigi karo dekadaha muhiimka ah ee somalilan iyo puntland kuwaas oo uusan xitaa gacanta ku haynin ayuu yidhi mas-uulkan ameerikaanka ah oo tacliiqinayay ama ka faalloonayay warqadda uu xasan sheekh maxamuud u diray madaxweynaha maraykanka donald trump
dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa muujinaya rajadooda ku aadan in laga dulqaado dhibaatada ay ku hayso dowladda federaalka xilli ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay la wareegeen qaybo badan oo ka mid ah gobollada shabeellooyinka أبشروا أبشروا أبشروا الصومال زمجر في العدا في العدا في العدا صال وكبر أبشروا يا مسلمون جيشنا لا لن يهون أبشروا يا مسلمون جيشنا لا لن يهون taageerada xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo shacabka soomaaliyeed ee ka falcelinaya zaxfiga mujaahidiinta ayaa sare u kacay si waayahan dambe aan horay loogu arag markii dulmanayaasha muqdisho ay dareemeen in loo soo dhowaaday oo ay tahay xilligii laga dulqaadi lahaa maamulka xasan sheekh reer muqdisho oo muddo dheer la daaladhacayay dhibaatooyin isbiirsaday sida dhaqaalo xumo amni la'aan iyo musuq maasuq baahsan oo xargaha goostay ayaa hadda dareemaya oo ay u soo muuqatay fursad ay dhibaatada iyo xaaladda cakiran kaga bixi karaan waxyaabaha ugu badan ee dowladda hadda jirta lagu nacay loona rabo in la dumiyo waa in hantidii guud iyo tii gaar ahaaneed ay iibsatay oo ay u gacangelisay dad dana gaar ah leh inkastoo dadka ku nool muqdisho ay ku faraxsan yihiin in shabaabku ay ku soo siqaan caasimadda haddana waxaa jira nisbe ahaan dad aad u yar oo ah dadka u shaqeeya dowladda kuwaas oo ka walaacsan waxaa dhici kara marka xarakada shabaab mujaahidiin ay qabsato muqdisho qaar ka mid a dadka adeegsada baraha bulshada ayaa ku dhiiran taageeradooda iyagoo soo dhigaya muuqaalo iyo halkudhigyo ay ku taageerayaan al-shabaab iyo isbeddelka socda halkudhigyada aan maqlay ama qoraal ahaan aan u aqriyay waxaa ka mid ahaa waxaannu rabnaa xukunka shareecada islaamka halka gaaladu baroor diiqayaan annaguna waa farxad diiqaynaa kitaabka ilaahay ha laysku xukumo taasay ku jirtaa cisadeenna iyo sharafteenna amaa dhaqanka gaalada ee dimuqraadiyadda ciddii qaadata ciddii ku dhaqanta way ku gaaloobaysaa waman lam yaxkum bimaa ansala allahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruun innaga liibaanteennu iyo falaaxeennu iyo guusheennu waxay ku jirtaa kitaabka ilaahay oon qaadanno dowladda federaalku haddii xaq ku taagan tahay iyadoo labaatan kun askari haysata maxay laba kun laba kun oo al-shabaaba ay waddanka u dabargoyn la'dahay maamul goboleedyadan baadalka ku dhisan iyagoo kumanaan askari haysta waxaan ku yihi kumanaan kaloo ami soomaaliya la joogaan maxay laba kun oo wiil al-shabaab waddanka uga saari laayihiin al-shabaab cidiba taageerto maraykan mushaahar ma siiyo waxaan ku yidhi dowlada kale lacag ba siiyaan iyaga iyaga unba istabara meel wax ka keena ma garanayno waxaasoo dhan ma garayso waa niyadda wallaahi al-shabaab baa ka niyad wanaagsan wiilkan amisoobay kula jooga iyo kuwan kale baadilka ku dhisanba waxay taraan ma laha nio ciidan shisheeya soo tababaray ciidan faa'iida la maaha nin uu shisheeya lacag siiyana nin wadaniya noqon maayo runta wanaagsane markaad gaalo maalin waddanka keentaan cidi hagaagi mayso wiil yaroo labaatan jiraba inqilaab ku sameeyey wadda dajaad la yidhaa dajaad ma aragtay yaa labaatan sanuu jira soddon sanuu jiraan waa kan waddankiisa diin buu ku xukumaya keligii ayaa socdo shicibkiis ka dhex maraaya waan ooyay daraata wallaahi markaan arkay xasan sheekh arrintaas soo istaago arrintaas soo mar isagoo socdo keligaa micid garab socoto xasan sheekhoo waddankii booraan buu noqday madaarkii waana laga haystaa dekadii waana laga haystaa maanta ciidii waa la rartay dhulku waa la rartay waa la qaatay waa la kala googo'ay ma garateen diraaska ha dhigaan haa dawladda ha dhigaan waxba waynoo qaban waayen anagu hooyo bacdaa hoogtay baannahay afartan sano saasaan wadaba'inaa u taaganna raaxa ma haysanno ilaahay ha laga boqo waddankan wallaahi xalimka soo socdo ajnabiga ilaa laga kiciyana soomaaliya hagaagi mayso أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح guushu ma foga rajaduna waa ay wanaagsan tahay ayay leedahay mid ka mida gabdhaha muqdisho ku nool iyadoo qoraalkeeda dul saartay nashiidadan أماما أماما أماما جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا أعيدوا kuwo badan oo dadkan ka mid ah waxay tabanayaan cadaalad daro iyagoo sheegaya in xoog looga qaatay dhulkooda oo dad kale laga iibsaday maalin unna ay rajaynayaan in cadaalad ay ku helaan dhulkooda meelaha ugu badan ee sida weyn loogu muujiyey in lala dhacsan yahay dabeesha socota waxaa ka mid ah barta tigtog oo soomaali badan ay ku xiran yihiin kuwaas oo u badan dhallinyaro صومال أرضنا تدوم لم تزل حماتها الشباب بالبيض والأسل دماؤنا الشراب وروحنا البدل ونخبنا ثراها الحنا والسهل dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa isha ku haya dagaalada socda oo sababay in magaalooyin dhowr ah laga faramaroojiyo ciidamada dowladda federaalka macrikadii kala baxa ahayd ee ka dhacday masaajid cali gaduud iyo qaraxii uu ka badbaaday xasan sheekh ayaa noqday hadalhaynta iyo sheekada ugu badan ee dhex wareegaysa baraha bulshada siyaasiyiin ku heeb ah xasan sheekh ayaa qabiil ku owrkacsaday marka ay gacanta dowladdu ka baxday masaajid cali gaduud balse ma jirin cid ajiibtay oo dhulka ka qaaday warkooda iyagoo loo arkayay siyaasiyiin danley ah oo aanan waxba u qaban shacabka markii ay qabsadeen meelo badan oo shabeellaha dhexe ka tirsan aad ayaan ugu farxay in la qabsado masaajid cali guduud xasan waa tuug oo tol ma lahan haddii xasan la dhaafiyo ummadda oo la dilo soomaalidu way hagaagi lahayd ayuu yidhi mid ka mid a dadka baraha bulshada adeegsaday aad iyo aad baan ugu farxay in la qabsado masaajid cali guduud xasan oo dhex jooga runtii aad iyo aad baan ugu farxay waxaan dhegaystay kuwa leh xasan tol ma leh war xasan waa tuug ma tuug baa tol leh xasan waa tuug waa mooryaan siduu kursiga ku yimid baan ognahay inay al-shabaab dishay ahayd xasan anigu taas ayaan aad iyo aad u aaminsanaa haddii xasan la diri lahaa soomaaliya way hagaagi lahayd baan qabaa boqolkiiba boqol maantay soomaaliya dowlad laysku hadlayn karaa ma leh waa xero mooryaan waa xero tuugo asaga iyo kooxdiisa daam jadiid waa kuwii shalay isbaarada dhigtay kuwaas miyaa anigu madax ii noqon karaa kuwaas miyaan anigu aamini karaa waa maya marka waxaan leeyahay dadka indheer garadka iyo dadka caqliga saaxiibka u ah ha ogaadaan in soomaaliya ay god ku dhacday war masaajid cali guduud baa laga soo ceyrsaday ma doorasho qof iicood uu qaban karaa si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka oo hubanti la'aan ay ka taagan tahay jiritaankeeda ayaa dhanka kale reer muqdisho waxa ay sugayaan halka ay saldhigato oo ay dhacdo xaaladda hadda taagan diintu waxaan leeyahay u diyaargarooba marxaladda cusub iskuna diyaariya waajibaad ka culus kana weyn kuwii hore
warbixintaasna halka aynu kaga gudubno beelaha garra iyo shanta caleemood ayaa geel iyo deeq kale ku wareejiyey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoo haweenka toorotorow iyo farasooley iyaguna deeq kale ciidanka gaarsiiyeen warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac
munasabad ka dhacday fagaare ku yaala deegaanka farsoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa beelaha garre iyo shanta caleemood waxa ay ka sheegeen in ay naf iyo maalba u hurayaan sidii dalka looga saari lahaa shisheeyaha iyo maamulada uu dhistay ee dimuqraadiyadda ku qotamay islamarkaasina diidan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana beeluhu ay wareejiyeen soddon neef oo geel ah iyo deeq kale oo u badan timir iyo caanaha la engejiyey beesha garre waxa ay dhiibtay labaatan neef oo geel ah oo ay ugu tala gashay in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay qashaan xoolahana sababtay u dhiibayso waxa ay ku sheegtay in ay tahay sidii diinta islaamku ay u sarray lahayd ugaaska beesha garre ugaas cabdulaahi xaaji axmed maxamed ayaa fagaaraha hadal kooban ka jeediyey gaalada sabiiliyiin sabiiliin ee ul dagaalana leeyaa gaala si lika dhibi lahay oo islaamka kor ka naqan lahay ilaahay kalamidis in kor naqleheedayaa hantatan iyo hoolaha kun iyo wakun waha luu dhiibi wa kalimatullaahi hiya alculyaa ilaahay kalamidis in kor naqatayaa luu dhiibi insha allaahu arrimagaasaa waaska dhehnaa insha allaahu macnaha ugaaska beesha gare ana ay wahaasa aruurino insha allaahu mahad horto insha allaahu mahad oo has koobogno has dhammaanna ayaa ilaahay su u mahdina ilaaha kii nuu yeele xilli oo jihaad fii sabiililaahi lika jihaaltanaan leeyahay umrigan ilaahay saa teersay waqtigaanna oo waqtigan ka dhege alxamdulilah ilaahayaa su u mahdina taas insha allaahu waxaa beeshi garra oo garra waha iska helqaana wax afur ay hoolo markii salbihiyay keel kara boqol layska bilaawda ka korle beeshara waxaa hoogaa afur lew kuwan hadda afur lew labaatan naf oo keel ay afartan kartoon oo tamir ay afartanoo aana boor ay ayaa horta nibadoonyada iyo ugaastada saa aruuriyeen afur waay kuwaas afur ahaan loo aruurin beesh shanta caleemood ayaa iyaduna waxay dhiibtay toban neef oo geelah iyo deeq kale waxaana goobta ka hadlay ugaaskeeda oo la yidhaahdo cumar jiidane oo qabiilyadaasna ku koobin oo beeshi shan caleemood iyo beeshi reer gara hantidan inta yaalo iiba biyu hayte iyo geelkan ilaahay subxaanahu wa tacaala hin barakeeyo mujaahidiinta maayanka tala galnay waa cafur sida macanaa weeska hor in sheegay malis daarne in sha allah biidnaahi baari maayan rajayaane maanta waxay ka baadi in macanaa si si laba jibaarno sida macanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala niin sheegay falyatanaafasi lmutanaafisuun inki tartaman qabaa'ilida ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabshii iyo sunno rasuulka sal allahu alayhi wasalam oo isku soo duuleen gaalidan oo saliibiyada iyo riddidan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo jibiyey in sha allah biidnaahi baari intii dhimina in sha allah un iyo qabiiladan iyo mujaahidiintana gorba isqabsano si toosa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakay maal gabdhahano in si toosa in sha allah furma in haadirno hadda maanta may wareejiyeyna hanto biidni illaahi baari biryaal dambe may wareeji doognee dhilinyaro iyo rig mujaahidiin eh oo dha macana naf noolba biyi doona insha allah hadda maal waaye bir waxay kabaadi may biyi doone ilaahay nin barakeeyo wiilishaano insha allah biidnaahi baari oo qaaliga ee mujaahidiinta maa gacanta ku saari doone gaal iyo riddo haddii idinka waddankan waddan islaam waaye haddii aad iskilugooyo hayto hadda wakhtiya kiinsu wakhtiya fursada haysite murtad yaaw ilaahay ka cabso tawbisheen tawbiya kiinfurun goorkii goor dhow eto hadda macanaalikii hadda haalida macanaa haalida haddaa bilaawitay insha allah biidnaahi baari haween ku dhaqan farsooley iyo tooratooro oo isku duubanaya iyaguna waxa ay goobta soo dhoobeen deeq kala duwan oo ka kooban kow iyo toban karton oo timir ah siddeed boqol iyo lixdan kiilo oo buskud ah sagaashan go oo nuuca dhaxanta laga hugtaha iyo boqol ceeg oo galaysan amaba dahaaran si biyaha loogu qabowsado mid ka mid ah hooyooyinka ayaa ragga soomaaliyeed waxay ku gubaabisay in ay soo xaadiraan furumaha dagaalka si meesha looga saaro shisheeyaha iyo maamullada uu dhistay meel kasta oo joogaana gabdhaha muslimaadka waxaan leeyahay ka soo qaybgala jihaadka maanta yaadan harinina insha allahu tacaala naf iyo maalbixiya aagaga tala insha allahu tacaala hala soo daahina wixii hore inka tag ha u fiirsanina hadda ka soo gaara insha allahu tacaala biidni illaahi baari meeshaan insha allahu tacaala maanta waxaan wareejinaynaa annagoo isku duuban degmada toortooro iyo farsooley gabdhaha muslimaadka ah ansaar iyo muhaajiriin isku daran insha allahu tacaala waxaan wareejinaynaa boqol caag oo caag saabane ah ragga furmaha hore ku jira ayaan rabnaa insha allahu tacaala inay biyaha ku cabaan waxaan wareejinaynaa koo iyo toban kartoon oo timir ah ayaan wareeji doonaa biidni illaahi baari waxaan wareeji doonaa sagaashan go oo go alla hugsada ah insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa walaalaha marna inay gogladaan marna inay hugsadaan insha allahu tacaala waxaan wareejinaynaa siddeed boqol lixdan kiilo oo buskudka ah oo jawaanada lagu talabaxayaasha insha allahu tacaala biidni illaahi baari intaas waxaa dheer haddii allah awoodda la ogolaado barnaamijkan waa barnaamij socon doona oo taxanaha insha allahu tacaala nabadoonada iyo insha allahu tacaala kulligan annagoo isku duwan waxaan diyaar u nahay inaan gaalada jabino insha allahu tacaala ilaahayna oo jabiyo rag iyo dumarna ma kala her doono biidni illaahi baari إن شاء الله تعالى وحن رجعنا رأي توحيدك إن لقصر من الكسر بإذن الله باري هذه الله وضل أقلاه وحن لا يهي رجع فرمها أن آذن أوف فديو فلن ماذا إسكت أوف قالوا وجبته كفى إذا استينا رعد يستين إن شاء الله تعالى رجع إذن جبيه جدك قد حاول لقى قرى كجار إن شاء الله تعالى أجرك يا إذن ساجن قبلها وحن لنا إن شاء الله تعالى من الكسر جوعان رجع قرى كوالي سن ويلكو هيقعد منيا وروح دي ملاي فجر إن شاء الله تعالى هبرت ويلك هذا شهيداي على عالن إن شاء الله تعالى ويلك هذا جنة يكون بلن قادة بإذن الله باري سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يكون عدهاي قبر البيكفة إيديسو ولالك هدو شهيدو إن شاء الله تعالى الماء ويكريان شهادته ويقان قارين رق شهادات صوب اللهين أيقان فرمها ركجران مانتا waxaan umalaynaya jihaadka rag badan ayaa taag taagan ciyaalkii yararka oo shalay la dhalay maanta way qaangaareen oo jihaad kusoo qaangaaray ayagaana xabadda ridooyo insha allahu tacaala gabar walbay ninkaan haddoo shihido ilmaha way korayaan dowladda islaamkaan u ballan qaaday insha allahu tacaala dowladda islaamka ayaa u ballan qaaday inay koraan shahaadada biidni illaahi baari ragga waxaan leenahay ogaasyada ah insha allahu tacaala jihaadka sii wada hana ka caajisino insha allahu tacaala saa u dadaasheen sii lamanlaaba insha allahu tacaala gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ugaas ibraahim maxamed nuur ayaa geela iyo deeqda kaleba la wareegay waxaanuu ku wareejiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka xarakada shabaabulmujaahidiin si loo gaarsiiyo ciidamada furmaha ku sugan farsoole ayaan joognaa haddeer waxaan halkan ku soo dhowe nagu soo dhoweeyey beelweynta gare iyo beesha sheekh caleemood waxay nagu soo dhoweeyeen nicmada ilaahay horteena dhooban sida aanaboorada timirta caagaga buskudka imaamadaha go'yada iyo timirta dhammaan waxayna u dhiibeen in loo geeyo furmaha ayay u keensadeen halka hoolaha bixinayana waxaa weeye saddex qayb markaa u kala qaado qaybta koowaad waa beesha garre qaybta labaad waa beesha caleemood shanta caleemood weeye qayb saddexaad waa haweenka mu'minaadka ah ee ku nool farsoole iyo tortorow waxay nagu were allahu akbar waxay bixiyeen beesha garre waxay dhiibtay afartan kartoon oo aanaboora afartan kartoon oo timira labaatan neef oo geela ayaa waxaa bixiyey beesha garre odayaashoodii dhaqanka ayagoo mithilaya beesha beeshan caleemood halkan waxay ku wareejisay toban neef oo geel ah toddobaatan kartoon oo timir ah boqol habbo oo imaamada inta ayay bixiyeen beesha caleemood intaa kadib hooyooyinka mujaahidiinta ah ee muslimaadka ah gabdhahayni halkan waxay ku bixiyeen oo ku wareejinayaan mujaahidiinta safuurta hore joogta in laga gaarsiiyo ay rabaan buskud gaaraya siddeed boqol iyo lixdan kiilo oo ku kala xiran bacyo ku kala xiran iyo waxay kaloo dhiibeen halkan ay ku wareejiyeen koow iyo toban kartoon oo timir ah timirta loo yaqaano zaad oo looga tiragelay ciidamada furunta jooga waxay kaloo halkan ku dhiibeen caagaga tolliinka biyaha lagu qaboojiyo oo ay ugu talagaleen ilmahooda mujaahidiinta ah oo ay furmaha joogaan waxay kaloo wareejiyeen sagaashan go oo looga talagalay in loogglaga geeyo mujaahidiinta loo geeyo furmaha joogta ayay keeneen fagaaraha lagu wareejinayay geela iyo deeqda kaleba waxaa dhoobnaa qaar badan oo ka mid ah bulshada reer farsooley iyo kuwo ka yimid miyiga intaba waxaana mararka qaar isqabsanaysay takbiirta beelaha ku dhaqan walaayadka islaamiga ayaa waayadan si dabajooga geel waxay ugu wareejinayeen xarakada shabaab almujaahidiin halka dumarkuna ay kaalintooda qaadanayeen oo ay deeq kala duwan dhiibayeen
admaasanta cabdulaahi siyaasi ayaa sheegay in awood aanan looga adkaan karin xarakada shabaabulmujaahidiin isagoo tilmaamay in shisheeyuhu aysan deganaansho la rabin ummadda soomaaliyeed sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cadaan xaaji muxsin siyaasi maxamed cali aamiin oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in awood militari aan looga adkaan karin dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka aysan wax deganaansho ah la rabin ummadda soomaaliyeed keliyana ay ka shaqaynayaan burburkeeda iyo inay xasarado isaga dhex jirto waxa uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay hal meel kaga soo horjeestaan shisheeyaha waxa keliya ee lagula dagaalamayana ay tahay islaamnimada ay heestaan marka shabaab nabad waa qaadanayaan ee nabad laga raadiyo aan leeyahay aniga aniga wallahi i believe i believe waxaan rumaysana oo rumaysana inay shabaab nabad qaadanayaan ee ummadii ilaahay oo dhan hadday dhahaan shabaab argagixiso waaye oo waxii gaalada lagu hadlo war gaalada islaamku inuu isku dhamaaday jeceshahay wallahi inuusan gaal nin islaam ah xataa u samaynaynin ee islaamku inuu isku baaba'o oo soomaaliya wax loola dagaalamay oo waddan islaam ah waaye inuu fash inay fashilantaan insaanimadaasa loo diidan yahay marka shabaabkan marka waxaan dhihinaya aniga war wadankan wadan islaam ah waaye gaalama ombere gaalada u midooba oo heshiiyaan inay siyaasiyiin badan oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda ayaa horay u sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan la loodin karin maalmo kor ay ahayd mar uu ka hadlayay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda federaalka uu tilmaamay in dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu jabay taa beddelkeedana awoodda al-shabaab ay sii xoogaysanayso markana bakool haweenka ku nool qaybo ka mid ah gobolka bakool ayaa hadiyada ku wareejiyey ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin mubaaraq cumar iyadoo ay ku bartamayaan hadiidaha ay ku wareejinayaan dumarka muslimaadka ee ku nool wilaayaadka islaamiga imaamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa waxaa kaalintooda ka soo dhalaalay dumarka muslimaadka ee ku nool wilaayada islaamiga bakool haweenka ku nool deegaanada buurdhuxle ee ceel ansaar oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga bakool ayaa hadiyado qaali ah oo kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku jira haweenkan ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay ishay isugu jirta buskud timir caagadaha daharan dhar iyo agabyo kale oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku jira fariimaha ay ku hardamayaan dowladda federaalk iyo shisheeyaha oo dhinaca munaasabada ay hadiyadaha ku bixinayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan kuwaas oo bogaadiyey si ay isku xilqaameen haweenka dhigta madaariista iyo maraakiista islaamiga ee deegaanadaas ugu horeyn waxaa madasha hadiyadda lagu wareejinayay ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee bakool iyagoona si isku mid ah u bogaadiyey haweenka hadiyadaha ay ku wareejiyeen mujaahidiinta iyagoona u mahad celiyey gabdhaha muslimaadka geeka may baroognay xaflad oo la ka wareejiyahay gabdhaha muslimaadka oo muxaafadada waajid degan muslimiinta ee gabdho oo alaabyohan ka tala galeen nooc wal baleey haddii waa la gundudaw eyin iyo haddii waa la waraabow eyin iyo haddii timirti kumid eta han ka tala galeen mujaahidiinta safka hore ka jaraan gaalada la xisaabtama hayaan yoon wali ilaahay faray garaanshow haay inay ku qiib qaadadan maadaama sadagada waqtigan ka fadli badanta ee soon eta may ka tusiyaasi min iyo ilaa dadka muslimiinta geeka inshaal bahnayn kan horjar iyo kan safku horrooy kan reed haroogaba lanwabla kaalintiisa buuyahayo dareensha la dareeme may waaha maalintaasa geeka roogna ilaahay baa mahadle bacdallaahi may lahaa gabdhaha muslimaadka eh oo bakool guudahaan gaarhaan degmada oo waajid muxaafadada ka nool alaabtansan qiimaha badan waqtan ha ka aadiyeen waqtiya la roog may balan aysigna ma hasantiin juhdigin iyo dadaalkin iyo walaysin biiden may balana jazaakum allahu khayran asalana kulankuna haddii geega fadhiina hadiyaddu balaanta ka wareejiyahayd ragga mujaahidiinta ka wareejiyahay hadallada may waaha ee balaantaha ku baahahayta mudaan dhegansaday farax farax la kor saaree faraxsana maana may xaqiigilen ogiya balaantada zamin maaban dheerayn diinta may baraan kureetala la tacliimay bilcagsi hati geeka maybaa horsurugnaa balaanti owal la bari ulme eh khudba jeediyahayt maana hatana geeka guubaabiyaas jihaadka guubaabiyaas maana haddii dil wareejiyahay lanki aragohay geeka walowsiliqiirado arage maana haddiid cajiible no'yo badan ka kooban lanki liinjeyka ka farhaw yo maana hortaynayaal eedan intaabati ilaahay subxaana wa tacaala mahadiska dib balaanta wilaayada islaamka ee bokool gaar ahaan muxaafadada weejidka nool oo hadiidan wareejiyahayd goonahaaqasinka mahadnagaan maana markan qaar ka mid ah haweenka agabkan wareejiyay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxay mujaahidiinta ku wareejiyeen inta ay ka kooban yihiin iyagoona mujaahidiinta u jeediyey dardaaran dhexalgal ah mayba ku koobantaa ayaan iska jartay agabyo kala duwan mayba kumadaha hadaayaadkii oo maalintan geeganta laka wareejiyahay caaga gaboojiyaaga oo kun boqol toddobaatan iyo fadhaaga mayba kale kumadaha tamar siyeetan iyo kow kartoonga may kale kumadaha buskud soddon iyo lix loore may kumadaha miska afartan iyo toddoba loore amaamadooyin oo boqol iyo konton hab eh buumooyin oo iyoon ee toddoba dersan funaanad oo iyeena ee shan dersan macawis oo iyeena sadde dersan eh oomo oo lama loor eh iyo shaamba oo shan kartoon eh saliidoo gorogle maryaw oo iyeena lix dersan eh kareeman oo mujaahidiinta furunto ka suugan dhaxanta kumarsadaayan kareemankaas oo iyoona afar dersan eh atar oo siina li dersan eh koobabka oo iyoona lama boqol afartan iyo afar koob eh sonkor oo iyeena ee lama loor eh mayba kale kumadaha wala gebdhoha diyaariya hadgooga oo lakii ririfadi maxaabiista kufaartii murtadiinta lah kugobadi hadgoogasoo yoona shandirsinge walaalayaalow mayba sindhanaa antum maybu ahaa gabroogi oo kanooli fi wilaayati bakool alislaamiya khaasatan fi muxaafadati waajid waa yoo hasiin wareejiyahaya mar walba galabkiinga ahin hoob ilaahay karaalanagada cadowga ilaahay la sabartama ducaa garabkiinka ana fi sirri walcalani marka ilaahay baan ii sheegi subxaanahu caza wajal wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddii unala sabar tagna cadowka maybuu ahaa walmanoo taraw insha allaahu ma ahan markii ugu horreysay gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada islaamiga ay bakool ay hadiyado kala duwan ku wareejiyaan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee safka hore ku jira iyadoo tan iyo markii ay dhalatay bisha baarkaysan ee ramadaan ay aad u soo badanayeen dumarka muslimaadka sahayada ku wareejinaya mujaahidiinta dagaalka adag kula jira shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan lahayo dabadhilifyadooda waad mahsanta mubaaraka kooxda t b l f ayaa diiday hindise uu abiye axmed u soo bandhigay dadka ku dhaqan gobolka tigreega t b l f oo maalmo ka hor laba garab u kala jabnayd ayaa laga itaal-roonaaday garab ka taageersanaa ah dowladda etoobiya ee ku magacownaa maamulka kumeelgaarka ah hogaamiyihii maamulkaasi ayaa u baxsaday magaalada adis ababa ee dalka etoobiya iyadoo t b l f ay la wareegta maqalah iyo meelo kale oo ka tirsan gobolka tigreega abiye axmed ayaa eriya hogaamiyihii maamulka kumeelgaarka ee gobolka tigreega ah isagoo ciyaaraya siyaasad kale oo uu doonayay inuu isaga hor keeno t b l f dhexdeeda kooxda t b l f gaar ahaan garabka uu hogaamiyo dabrasiyoon ayaa si rasmi ah gaashaanka ugu dhuftay dalabkii abiy axmed ee ahaa in dadka ku nool gobolka tigreega ay soo calaamadeeyaan hogaamiyaha beddelaya ninka la eriyay iyagoo adeegsanaya baraha internetka si gaar ah magaca ninka ay doonayaanna ay ugu soo gudbi karaan xukuumadda adis ababa t b lf waxa ay sheegtay in codsigaasi uu meesha ka saarayo oo uu jebinayo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee labada dhinac ay ku gaareen dalka koonfur afrika bayaanka ka soo baxay t b lf ayaa lagu tilmaamay in dowladda etoobiya wixii ka dambeeyey heshiiskaasi ay ku howlanayd daadaansi iyo cadaawad ka dhan ah dadka tigreega dowladdu waxay isku dayeysaa in keligeed ay go'aan qaadato waana arrin aan u cuntamayn ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saartay t b l f kumanaan dad oo labada dhinac ayaa ku dhintay dagaallo laba sano socday oo waqooyiga etoobiya ku dhex maray ciidamada abiy axmed iyo kuwa tigreega warkaan dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina in ka badan labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo uu ruushka ku garaacay bariga ukrain diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa gelinkii dambe ee shalay duqaymo khasaare badan geystay ka fuuriyey magaalooyin dhaca bariga yukrain sida warbaahintu ay u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka barasaabka gobolka ay duqaymaha ka dhaceen ayaa qoraal uu soo dhigay barta telegramka waxa uu ku yidhi ruushku in ka badan afar iyo labaatan diyaaradood ayuu ku soo weeraray magaalada nibro ee dalka yukrain waxaana uu xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhinteen afar qof halka ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban kale isagoo intaasi ku daray in dhowr dhismayaal ah oo ku yaallay magaalada ay waxyeelo ka soo gaartay weerarka ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka weerarkaas ayaa sababay inuu dab ka kaco ilaa labiiyo toban guri oo gaar loo leeyahay kaas oo aad ugu fiday garaasho iyo xarumo shidaal oo ka agdhowaa iyadoo markii dambe ay shaqaalaha samata-bixinta ku guulaysteen inay xakameeyaan dabkaasi ruushka iyo yukrain ayaa sii xoojiyey duqeymaha dhanka cirka ah inkastoo uu dadaalo diblomaasiyad sameeyey madaxweynaha maraykanka donald trump si uu xabad joojin u kala dhex dhigo labada dhinac warkii duhurnimana dhegeystayaal xilligaan waa naga intaa idina waad ku mahadsantiin dhegeysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu